asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan isikastoo maqanka raadiyaha cadaad idin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulashada wule sida uu habeen kastaod dhanka aad maqashaan marka laga reebo habeen nabad jimcaha
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq al-shabaab salfun jadiid alushiiq majmacu lislaam alansaaru sunna xisbu lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya saylixiya iyo qaar kalena hadda aanan tirin karin kuwanay daba soconayaan amay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saarayn ilaahay saatirba isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ss b f snm unc sbn ssnm unc ncsb ss boban
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibuu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibuu taliya yaynaan ka noqon dayro admigaye dibuu taliya yaan layna odhan wadadan jirine
mar kale kulantii wanaagsan saaxiibayaal wahanimo arbaca khamiis ay soo geliso taarada ay ku aastaysan tahay ka bisha sideed ee agosto sanada waxyaabaha xaawa barnaamijkan kusoo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doona barnaambe xoogan oo lagu kala taageerayo dowladda federaalka iyo ururka la sunna ee maanta wuxuu galgeliyay markii ugu horeysay magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug faahfaahin ku saabsanaya barnaamijkan goor idinkugu soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhagaysan doontiin saaxiibayl waxaa qayb ka noqon doona ra-isul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa maanta booqday ciidamo loo diyaariyay howlgal ka dhanaan dagaalamayaasha al-shabaab ciidamadaasi meesha howlgalka ay ka samayn doonaan faahfaahin ku saabsanaya barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona hay-adda nabad suguda sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa waxay shaacisay in magaalada caasimadda muqdisho ay ku qabteen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadib howlgal ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir iyo muqdisho waxyaabaha kale caawa barnaamijkan kusoo qaadi doona saaxiibyal waxaa qayb ka noqon doona magaalada dhuusamaree caasimadda galmudug waxaa maanta gaaray erga cusub oo ka qayb gelaysa shirka dibshisinta ee beelaha deegaanada galmudug kaasoo dhawaan ka furmi doona magaalada madaxda maamulka galmudug ee dhuusamareeb faahfaahin ku saabsanaya barnaamijkan caawidan kugu soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijkan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona hadda dhowraha guud ee qaranka ayaa maanta wuxuu soo bandhigay baadhaas ay ka sameeyeen hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya hadal uu soo saareen ayaan xog idinka helna faahfaahin ku saabsanaya barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doona shirka afraad ee madasha guddiyada dastuurka oo maalmin lasoo dhaafay ka soconaya magaalada garowe caasimada puntland ayaa maanta lasoo gabagabeeyey warmootiyada laga soo saaray qodobada laga soo saaran ayaan barnaamijkan inkugu soo gudbi doonaa saaxiibayaal madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa maanta gaaray magaalada hobyo ee gobolka mudug wuxuuna hambalyo u diray madaxweynaha markii saddexaad dib loo doortay ee jubbaland axmed maxamed islaam axmed obe warqad uu soo saaray faahfaahin ku saabsan ee inkugu soo gudbi doonaa barnaamijkan gorow golaha wasiirada maamulka jubbaland ayaa xiraadi ka qaaday golaha wasiirada tagitaan ay ku tegi lahayeen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal sidoo kale barnaamij wax ku dhagaysan doonteen xubintaad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan cawaad ku maqli doontaan heestaan
jiddeer baa ka horeeyo jafliyo qodax baa dhex taallo jiqooyo laga magaxo rag baa horay ugu jaabe iska jir
qodobadaas ugu soo korinta barnaamijkan kuu jirna ayaa dhegeysta doontiin barnaamijka caawa waxaa soo saraakaan ka tabi doona anigoo xasana saaxiibkay cumar axmed raxiim saxiifa iyo barnaamijka ii farsamaynaya waa mar kale iyo xorashada waraysyada
qatarta umaday gasheen intuu qabar laayaya qaarkii u faniin ku dilay waayahay kula wanaagsan ayaan idin leenaha saaxiibayaal kusoo dhow barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada ah maamulka galmudug taageerayaasha el sunna ayaa maanta waxay dadbaxa ay ka dhigeen wadooyinka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug dadbaxaas oo sacdaad socday ayay ka qaybgalayaasha waxay wateen boorar ay ku diidan yihiin saraakiisha ammaan oo dhowaan dowladda federaalka soomaaliya u magacowday dhuusamareeb waxaana kaloo ay ku qeylinayeen culimadii doonmeyne qawaaraj doonmeyne iyo eryo kale oo ka dhanaa dowladda federaalka ee soomaaliya saraakiisha ururka lasunna ayaa sheegay in dadbaxayaashu ay ahaayeen mid nabad ah oo lagu diidanaa in dhuusamareeb dagaal uu ka dhaco iyagoo intaasi raaciyey in laga rabo dowladda federaalka soomaaliya inay ka dhigayso rabitaanka shacabka ku nool magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug iyo guud ahaan deegaanada galmudug dhinaca kale dhuusamareeb waxaasna maanta ka dhacay dibadbax kale oo lusna looga soo horjeedo kaasoo lagu taageerayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre waxaana ku qornaa boorar ay ka mid yihiin dowladii dooni mayno iyo danaysta dooni mayno maamulka lasuna ayaa shalay talaadii waxay sheegeen in uu bareshiiskii ay la galeen dowladda federaalka soomaaliya ayagoona sheegay in diyaar u yihiin difaac iyo dagaal ay dowladda federaalka soomaaliya dhuusamareeb ay kala gali doonaan wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dibshisinta oo xalay ka hadlayay shir ka dhacay magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay in qodobada qaar ay ka baxday maamulkii lasun ee fadhigiisu yahay dhuusamareeb waxaa ugu horeeya qodobka koowaad ah si loo helo kalsooni iyo jawi xasiloon oo suurtogeliya qabashada doo- qabashada doorashooyin xor iyo xalaal ah waxaa lagama maarmaan ah in hay-adaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee galmudug ay si rasmi ah isaga kaashadaan sugidda amniga caasimadda dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug qodobkaasu waa kan la gaadhsiiyey heshiiskan ayadoo laga amba qaadayo afar boqoloo ciidan ahoo isku dhafa oo isugu jira ahlusunna waljamaaca iyo xukuum- eh, dowladda federaalka ah ha la adeejiyo in la yidhaahdo qodobkaas waa kaas arrinkan shuhadaa ka tihin haddaan qodobkaas wax ka jebinay waa kaas horta qodobkii aan ku heshiiyey labo in ciidamada dowlad goboleedka galmudug loo sameeyo hanaan hanaanka diiwaangelinta iyo xaqsiinta sida mushaarka iyo aba agabka kale ee ciidan ciidankii lagu da- lagu daray oo lagu dhafay ciidanka federaalka ah kama xaq duwana kamana agab duwana ciidanka ahlusunna nooga yimi saddex in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwa gaarka u tababaran ee danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo ciidamada la diiwaan geliyey ee galmudug la isku dhafo si ay uga wada howlgalaan degaanka galmudug haddaanaan samayn hanalagu- hanala ku qabsano haddaan samaynana waa samayna hanaloo soco afar qayb qodobkaana waa muhim waxaan rabaa inaad dhegaysataan in qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka sida gaarkaa u tababarana loo yaqaan danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay si rasmi ah ugu soo wareegaan xarumaha magaalada dhuusamareeb ha baxeen miyaa qabata marka daan taas ku heshiin hadli mayno haddaysan bixin miyaa meesha geli karta ahlan wasahlan in agoonta ciidanka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka ay helaan daryeel dowladeed oo waafi ah weli waxba lagama qaban waa howl dhiman qodobka lixaad waxaa la isla gartay in magaalada dhuusamareeb laga dhigo gogol nabadeed ay ka soo qayb galaan dhammaan beelaha degaanka galmudug iyo qaybaha bulshada sida odayaasha dhaqanka culummada dumarka iyo dhallinyarada shirkaas wasaaraddu waxay u magacaawday guddi qabanqaabo oo aan u bixino guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug halkaanay ka baxeen gurceenay ka bilaabeen balanbalay ku xijiyeen caabuduwaaq huur shaxeraale gaalkacyo cadaado waxaan u malaynayaa waxaa ka dhiman galmudugta maanta aan gacan cadow ku jirin waa yaryihiin farriin nabadeeday gaadhsiiyeen waa la ysu imaanaa waa in la heshiiyo heshiiskaas waa inuu noo hogaamiyaa inaan doorashooyin aan dowlad ugu dhisno galmudug lagu gaaro intaasi waa qodobadii ku saabsanaa amniga iyo ciidanka arrimaha doorashada doorashooyinka doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug waxay ka dhacayaan magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb qodob jabi karaba maaha kaas sideed wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo madaxa dowlad goboleedka galmudug ayaa soo magacaabaya guddi farsamo xulista xildhibaanada golaha wakiilada galmudug guddigaasoo leh aqoon iyo khibrad maamul khibrad maamul dhisidda iyo doorashooyinka lama gaarin arrimaha kale ee mudnaanta leh waa qaybta saddexaad oo u dambaysa in dowladda federaalka ee soomaaliya ay dib u fasaxdo kaalmadii dhaqaale ee kabista miisaaniyadda galmudug iyadoo la xaqiijinayo hufnaanta hanaanka maaliyadeed ee maamulka galmudug waa howl bilaabatay oo socota in dowladda federaalka ka qayb qaadato dhismaha hay-adaha dowlad goboleedka galmudug si loo taabageliyo dowlad wanaag nidaam hufan oo bixin kara adeeg bulsho horta qodobadaan ku heshiina waa tobankaas tobankaas qodobaan ku heshiina waa la jebiyey waa la baal maray waa nala ku ballan furay keliya waay hal qodob oo ma aana maqal heshiiskaas laga xigta oo la leeyahay qodobka kaasa oo aan ku heshiinaa la jebiyey reer galmudugow walaalayaalow xasan khayre darajo ka maqanna uma soo doonan dhuusamareer lacag aad ka soo heshidna uma soo doonan gabar inuu ka guursado iyo baayacmushtar inuu ka sameeyana uma imaan qofkana abaalkiisa duurka looma diro culummadayadu howl fiicanay soo qabteen toban sano iyo kow iyo toban sano howl ah oo degaankan uu u aayey oo caawa shirkan inaan halkaan fadhino nabaddeeda ilaahay ka sokow ayagu ku abaal leh ahlu sunna inay nidaamka waddanka ka jira oo soomaaliya dowlad goboleedya noqotay meel ka gasho maahee intii yareedoo ayadu ay u tala jirta ha loo dhaafo waxaan u malaynaa ayagana inaysan tala u noqonayn degaankana aysan tala u noqonayn
guddiga qaabqaabada shirka dibshisinta beelaha deegaanada galmudug ayaa maanta waxa ay magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug ku soo dhoweeyeen erga ka qaybgalaysa shirka dibshisinta beelaha deegaanada galmudug nabdan cabdulaahi cabdi shantoor oo ah hogaamiyaha ergada maanta soo gaaray dhuusamareeb oo warbaanta kula hadlay magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug ayaa u mahad celiyey guddiga shirka dibshisinta beelaha deegaanada galmudug iyo madaxa xukuumadda dowladda federaalk soomaaliya dhammaan gacanta ku geysatay daalada dib lagu dhisayo galmudug loo dhan yahay waxaan ilaahay uga mahadnaqaynaa dhuusamareeb meeshii la dhihi jiray gobolkii galguduud hore loo dhihi jiray haddaana la yidhaahdo gobolka caasimadda galmudug andugu soo dhowayseen horanahe dhulkaanya u aheedoo gurigaanyaba u aheed sharafka andugu soo dhowayseen iyo qabaqaabada aad ka qabateen iyo u yeedhista dadka aad isugu yeerteen idinka iyo intii idinla jirta amba gobol ha joogeen amba federaal ha ahaadaan ambase gobolka ha joogaane intaasaa waxaan idinkaga mahad celaynaa sharafka aad meesha ku bilowdeen midda labaad annagu haddii aan beeshaas nahay oon meeshaas ka nimid beelaha soomaaliyeed waa badan yihiin dadka amba duubkaa amba se madaxdaahuna beelaha si qaasa inuu u sheegto kumaba fiicnee waxay ku fiican tahay inuu ka hadlo dadkan dantiisa iyo wixii dhibaataa hoo jira markay yimaadaan inuu ka hadlo annagu annagoo ka hadli doono taas waxaan idin leenahay waydin aqbalnay yeeritaankii aad noo yeerteen hadday gobol tahay hadday dowlad federaal tahay hadday idinka guddigaa tahay waa aydinka soo aqbalnay waana ku nimid waxaa aqbalay intaanyan ma aha ee waa dadkii jilibkaan ka dhashay amba beeshaan ka dhashay oo na soo diray oo na yidhi meeshi taga waa soconnaa waxaan la soconnaana laba hal waayo dhibaatada jirta dadka soomaaliyeed inuu ka faataxaysto oo gobolkan jooga faataxadana isku baro isna cafiyo annagu haddaan si qaasa isaga warranno wax dhiba hoon qabno oo jirro ah oo nalaka daawayha amba qaab darro kale ah ma jiraan oo qolo aan wax u qabno bel aan wax u qabnaa uma jirto
ilaahay baa mahad leh Een, waxaan kaga mahad celinaynaa ajiibka aad ajiibteen codsigii guddiga dib- guddiga amaqmaamada dib u heshiisiinta Een, ajiibka aad ajiibteen oo ku timaadeen aad baan idinkaga mahad celinaynaa waayna soo dhowaynaynaa gacmo furan iyo qalbi furan Een, raalli baan ka nahay runtii Een, inkastoo aad soo daahdeen oo aan muddo idin sugaynay haddana waan la soconnaa tacsiyo badan iyo waxyaabo badan inay jireen waynu kugu cudadaaraynaa taana Een, anoo ku hadlaya guddiga dib u heshiisiinta afkooda waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahad celinaynaa meelahan kala duwan sida mas-uuliyaddu ay ka muuqato sida soomaalinimadu ay ka muuqato sida aad diyaar ugu tihiin dhismaha galmudug ood uga soo qayb gasheen ood ugu timaadeen ood wakhtigiinnii iyo muxuu ahaa iyo iyo iyo iyo iyo iyo timekiinniiba aad ugu soo bixiseen safar aad usoo gasheen baan ka mahad celinaynaa waynu ku soo dhowaynaynaa waa waxaan qabaana qaybtiinnii inaad ka qaadan doontaan arrinta dib u heshiisiinta xulashada warasada ayaa dhegeysanaysaa raadiyaha cadadana waad gala socotaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo welinayo taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed saraya guuto odawaa yuusuf raage ayaa xerada tababarada ciidanka ee jenaraal goodan ku booqday cidmo ka tirsan kuwa xooga dalka kuwaasoo loo tababaray ka qayb qaadashada howlgal ka dhalan dagaalamayaasha al-shabaab xasan cali kheyre u mahad celinaya macalimiintii xerada jenaraal goodan diyaarinta ciidanka tababarka heer gawga u marayo ayaa askarta ku dhiirigeliyey inay si wanaagsan u dhammaystirtaan tababarka si ay ugu biiraan ciidanka dalka ee dagaal kula jira dagaalamayaasha al-shabaab jid dheeraa idinka horreeya Ee, jidkaas oo ah jid dhib badan laakiin idinku aad ku soo bareerteen si aad u hagaajisaan mustaqbalka dadka soomaaliyeed Ee, waxaad furaysaan naftiinna iyo maskaxdiinna wiilal idinkoo kalaa iyo gabdhaha idinka horreeya oo shaqo aad u weyn qabtay meel wanaagsan soo gaarsiiyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa soo laabatay sharaftii uu lahaa magacii uu lahaan jiray qiimihii uu lahaan jiray ilaahay ka sokow idinka iyo taliyayaashiinna ku mahadsan Ee, waxaad xaq u leedihiin in laydinka warqabo lasii hagaajiyo xuquuqdiinna waana yeeli doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan idinkaga mahad waxaa hadda muuqata in shacabka soomaaliyeed ay ku niyadsan yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay aamin ku qabaan inaa cadowga ka adkaateen inay aaminsan yihiin in dhibku soo dhammaanayo inay isbeddeleen wixii hore laga aaminsanaa in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uusan isku toosnayn tayaysnayn intaas waa laga baxay wakhtiga yaroo haray marka oo ka haray shaqada aa waddaan intaa ka soo afjaraysaan cadowga ummadda soomaaliyeed aafeeyey waxaan rabaa inaad sii adkaysaan adkaysiga sii hubishaan guusha soo dhow waxaan idinkugu soo salaami doonnaa aniga iyo madaxweynahaba meeshaad u socotaan waa idin maxad celinayaa waa idin ducaynayaa ilaahay ha idin samata geeyo ilaahay ha idin guuyeeleeyo waa mahadsantihiin soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato xoogga dalka soomaaliyeed
xulashada wareysyada ayaa dhegeysanaysaan raadiyo xadadana waad nagala socotaan hanta dhowraha guud ee qaranka maxamuud cali afgooye ayaa sheegay in sanadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii baaris ay sameeyeen shan iyo labaatan haydood oo shan ka mid ay hayeen kuwa ammaanka ay ku heleen inaysan dhammaantood sameynin warbixinsaneedka ee ay waajibka ku ahayd wuxuu sheegay arrintaasi inay mutahamso maasu islamarkaasna dhowaan maxkamadda hirgoyi doonaan marka labaad ee, waxaan rabaa inaan fursaddan aan kaga faa'iidaysto aan u mahad celiyo sheekh bashiir een, ah, wacyigii iyo isxasuusintii mudnayd mar walbaba in la isxasuusiyo ee diinteenna waxay farayso iyo wixii ay ka qabto ee, ilaalinta hantida ummadda waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan inta inagala soo qayb gashay barnaamijkan maanta haddii aan idin dul maro waxqabadka xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka sanadkii labada kun iyo sideed iyo toban aana ka bilaabo dhanka sharciga xafiiska kadib markii aan qiimaynay una kuur galnay shaqada adag ee hortaalla xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka waxaa muhiim noqotay in wax ka bedelis aan ku samayno sharcigii aynan ku shaqaynaynay oo ahaa mid aan la jaan qaadi karin casriga cusub iyo xilliga soomaaliya ay tahay maanta oo ah jamhuuriyad federaali ah hindise sharciyeed cusub ayaa xafiiska hantidhowrka loo diyaarshay loo abuuray hindise sharciyeedkaas ayaa muujinaya hawanaanka waafaqsan waajibaadka baariseed ee maaliyadda ee looga baahan yahay ee xafiisyada hantidhowrada ee kuwan oo kale ah hindise sharciyeedka ayaa qaatay waqti badan si uu usoo gebagaboobo hase ahaatee hadda waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhow loo dhaqangeliyo si xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka loogu gogol xaaro isbedelada ay ummadda soomaaliyeed ka sugayso waxaa sidoo kale baarlamaanka ku dhiirigelinaynaa in hindise sharciyeedka maaliyadda ee loo yaqaano p f m ka isagana la la sharciyeeyo sharciyadan labada ah hantidhowrka iyo maamulka maaliyadda ayaa xoojin doona maamulka maaraynta maaliyadda dadweynaha iyo isla xisaabtanka dhanka shaqaalaha haddaan u galo xafiiska waxaan horumarinay xirfadda shaqaalaha xafiiska hantidhowrka guud uu sameeyey tababaro gudaha iyo dibaddaba ah waxaan diyaarinay siyaasado la xiriira shaqada iyo shaqaalaha oo aan weli fulinteeda la gelin sababo la xiriira sharcigeenna oo weli qabyo ah xafiiska insha allah markii la dhammeeyana aan rajaynayno inaan si xowli ah aan aan aan horay ugu wadno dhanka xiriirka dowlad goboleedyada ayaa isagana ah mid aan ka shaqaynay innagoo sanad walba bilownay inaan la kulanno dhammaan hantidhowrada ee dowlad goboleedyada iyo tiimamka la shaqeeya waxaa taas marti u ah markhaati u ah labada beri lasoo dhaafay ee ay halkan inoogu marti ahaayeen hantidhowrayaashii ka socday ee dowlad goboleedyada iyo tiimkoodii la shaqaynaya xiriirka hay-adaha dowladda federaalka ayaa isagana ah mid aada u sarreeya xafiiska wuxuu baaris ku sameeyaa hay-adaha dowladda sanad walba innagoo aan eegno sidii aan horeyna uga hadalnay hadda ka hor dhanka maaliyadda iyo dhanka uhogaansanaanta shuruucda maamulka maaliyadda iyo shuruucda kale ee loo odmaday in ay hay-addaasi ay ku shaqayso sanadka lasoo dhaafay ee labada kun iyo siddeed iyo toban waxaan baarnay shan iyo labaatan hay-adood oo shan ka mid ah ay ahaayeen kuwa amniga waxyaalihii aynu ka helnay baaristaas ayaa haddii aan soo koobo waxaa ugu waaweynaa number kow in hay-adaha la baaray aysan diyaarin warbixin xisaabaadka sanadka ah oo laga doonayo sidii sharcigu qabo hay-ad walbaba inay diyaariso marka laga reebo xafiiska xisaabiyaha guud oo diyaariyey mid guud oo ka matalaysa hay-adaha ee dowladda dhammaantooda labo maqnaanshaha sharci cusub oo ay leeyihiin hay-adaha amniga taas oo lid ku ah dastuurka ku-meelgaarka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saddex heshiisyada la galay oo ay dowladdu gashay oo aan laga soo diiwaan gelin xafiiska hantidhowrka guud taasoo iyadana lid ku ah shuruucda dalka afar dakhli lagu qabtay rasiidyo aan ahayn kuwii saxnaa ee xafiiska xisaabiyaha guud daabacay shan habraaca iibka oo aan la raacin lix maqnaanshaha siyaasadaha iyo habraaca maamulka hantida toddoba hay-adaha badankood oo aan lahayn baaraha gudaha sidoo kalena howlihii baarista gudaha aanan laga samayn marka laga soo gudbo ee, ee, een, cilladahaas aan ka hadalnay xafiiska wuxuu kaluu uu qayb ka ahaa run ahaantii een, ah, baaristii aynu samaynay ee la xiriirtay ee, amniga oo hay-adaha bangiyada caalamka adduunka iyo i m f-ta ay sugayeen si soomaaliya loogu qiimeeyo barnaamijka deenka cafinta run ahaantii iyadana waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto mid ee, u gogol xaarta waddankeena deymaha lagu leeyahay een, ah, in laga cafiyo sidoo kale dadaalka uu galay xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka ee la xiriira ho- ee, xoojinta daahfurnaanta iyo is- isla xisaabtanka ayaa isagana dhaliyey in soomaaliya la aqoonsado horumarka ay ka samaysay dhanka warbixinta daahfurnaanta maaliyadeed iyadoo lagu xusay warbixin sannadla ah oo ay soo saarto wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka xiriirka ururada caalamiga ayaa isagana ah midaan dib u soo celinay waxaanuu xafiisku dadaal dheer geliyey sidii ula soo noqon lahaa xubinnimadii aynu ka lahayn ee, hantidhowrada afrika carabta iyo adduunka intiisoo kale Ee, waxaan dib u hananay een, ah, xubinteennii ee, african organizations of ah, supreme audit institutes oo ah kuwa afrika lagu dhaqo ee, kuwa carabta lagu dhaqo oo arabosai ayagana la yidhaahdo iyo kuwa adduunka dhammaantiisa ee ay isku dhaqaan ka mid ahaanshaha xafiiska hantidhowrka guud ee ururadan caalamiga ah ayaa ah mid ayaa ahmiyad weyn u leh horumarka xafiiska ee waxyaalaha aynu ka faa'iideyn ayaana waxaa ka mid ah wada shaqayn xafiiska uu la yeeshay een, ah, hay-adaha kale ee sidanoo kale ah hantidhowrada adduunka oo aan isdhaafsanno ee, khibradaha ay leeyihiin ee, kor u qaadista xirfadaha iyo aqoonta shaqaalaha xafiiska hantidhowrka guud iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo midaynta iyo cusboonaysiinta qaabka baarista loo sameeyo oo run ahaantii eh, halkii sana bar iyo bar lasoo dhaafay eh, waxyaalo badan aynu ka faa'iidnay aanu rajayn doono insha allah een, ah, sanadaha soo socona inaan inaan inaan sii xoojin doono aynu ka faa'iidaysan doono marwooyin mudanayaal eh, walaalayaal een, ah, dalkeennu waxa uu burbursanaa muddo dheer shirkaas uu ka hadlayay hantidhowraha guud ee qaranka maxamuud cali afgooye ayaa waxaa soo gabagabiyey ra-iisul ka-xigeenka dowladda federaalk soomaaliya mahdi maxamed guuda qadar wuxuuna sheegay in ay baaris wanaagsan ay sameeyeen hantidhowraha guud ee qaranka wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ee hantidhowraha guud ee qaranka xildhibaanada labada aqal ee culimaaudiinka marti sharafta hay-adaha kale dowladda ee kasoo qeyb galay shirkan ee, iyo hay-adaha madaxa bannaan bulshada rayidka dhammaantiin waa idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Een, waxaa aynu isugu nimid shirweynaha kulanka een, xafiisyada hantidhowrka oo sanadkiiba mar ee, sida ee, hantidhowraha guud markaan xalay iga sheekaysanay ma- ee uu iga warramay la isugu yimaado Een, doodiina badankeeda iyo su-aalihii iyo jawaabiyahan qaarba een, goobjoog u ahaa ee, waxay ila tahay in fikir wanaagsan aan ka wada qabno hantidhowrka berigii hore sas baa laga qabi jiray waxaa loo yaqaanuun een, haddii odhid lagu geliyo xafiiskaaga odhid baa la geliyey nin malaha la deldelayo dil ku soo socdo xadhi ku soo socdo xatoolo xooyo- xoolo dadweyne lagu qaadayo laakiin hantidhowrku erewgaba soomaalidii bixisa way asiibtay siduu macdi- macnihiisu yahay waa hantida aynu leenahay in aynu dhowrno dhinacyo badan buu taabanayaa waxaa laga yaabaa sheekhu een, sheekh bashiir in ee, waa iga horreeyey khudbadiisii islaamka iyo mas-uuliyadda qofka saaran iyo dowlad haddaan nahay waa marka ugu horeysa kullukum mas-uul wa kullukum mas-uulun can raaciyati mas-uuliyadda iyo xilkaa aad qaaday ee ku saaran ama ummad u hay ama adigu qoyskaaga u hay waa wax lagaala xisaabtami doono adduunka haddaan lagaagala xisaabtamina aakhiray kaa horeysaa su-aashii oo lagaagala xisaabtami doona marka hanti dhowrku macnaheedu maxay tahay inaad maskaxda ku haysid mas-uuliyadda dowladda u hayso in lagaagala xisaabtamayo xisaabi inay ku daba taagan tahay xilgudashadaada mas-uuliyadda aad qaaday sida aad u gudanayso laba shayna way dhalaysaa kow marka xafiiskii hanti dhowrku kuu yimaado sida oo weliba ta casriga aan ka fahamsanahay in habka aad u shaqaysid iyo habka loo wada shaqeeyo maxaa ka qaldan tala bixina timaado haddii talaxteg jirana mas-uuliyada ka dhalato marka waa labadaa shay waa tiirarka haddaynu ummad aynu rabno inaynu ahaano in isla xisaabtan jiro in mas-uuliyaddaa dowladdeed hayso xilkaaad gudanayso lagugula xisaabtamayo hanti umadeed haddaad gacanta ku haysana dariiqii sharciga ahaa nidaamkii rasmiga ahaa ee shuruucdu dhigayay sidaad adiguna haddii ay mas-uuliyaddaa lagugula xisaabtamay u timaado halkeed martay sideebaad u maamushay sideebaad xilkaagii u gudatay arrimahaasoo dhan baa ayaa ka dhalanaya waxaan bogaadinayaa wada shaqaynta dhow ee xafiiska hantidhowrka guud iyo xafiisyada hantidhowrka oo maamul goboleedada ka dhexaysa wada shaqaynta hay-adda iyo hay-adaha kale ee dowladda ka dhexaysa intaan ogsoonahay siduu hantidhowraha guudba hadda tilmaamay waxaynu ku wada shaqaynaa waa shuruuc shuruucdii iibka miyaa la maray procurementka iyo wixii hala halmaala shuruucdii maaliyadeed ee xafiiska miyaa la maray sharcigii hantidhowrka guud annaga waa naga gudbay waxaan filayaa golaha shacabkana wuu dhaafay aqalka sare ayuu hadda yaalaa ilaahay idinkiisa waa inoo soo dhammaan doonaa marka aqalka sare uu oktoobar soo galo intii dowladdani jirtayna waxaan xoogga saarnay siyaasadaha lagu shaqaynayo iyo shuruucda ina kala hagaysa ee lagu shaqaynayo taagta iyo tamarta aynu leenahay waanu ognahay duruufaha aynu la halgamaynana waynu ka warhaynaa muwaadiniintii halkan ka hadlaya qaarkood waxa uu ka waramay su-aashii aan aan maqlayay lahaanshaha erey af ingiriisi oo ajanabiya baad isticmaashay laakiin lahaanshaha wuxuunay la mid tahay wadaniyadda meesha ta u muhiimkae jirtaa waxa weeye waddankan yaa leh inaad maskaxdaada iyo cindigaagaba gelisid dalkan adigaa leh mas-uuliyadiisa saar aakhiraa lagugula xisaabtamayaa xilka ku saaran ifkaa lagugula xisaabtamayaa waxa wanaagsaneed qabatid shaqaalaa nala shaqeeya xafiis baan joognaa wasaaradaan ka shaqaynaa weliba aniga iyo ra-iisul wasaaruhu waad kala baranaysaa marka dadku meel isugu yimaadaan qofka xilkaska ee xilkaysa saaraya qofka mas-uuliyad aad iyo aad hebel shaqada ayaad u dirtaa hebel kaga tag waxaad ogtay inuu kasoo baxaayo marka dareenka dadkuba ifka haddaynu joogno qofkii waa loo garaabayaa waad arkaysaa inuu shaqadii iyo xilkii saarnayd gudanayo inuu daacad yahay inuu xilkas yahay inuu mas-uuliyadiisa saarayo marka ta koowaad lahaanshaha aynu ka hadalnay waxay waajib ay tahay inaynu dareenkeena gelino wadaniyadda inaynu noolin haddaad wadaniyad ku xisaabsanto oo dalka inaad adigu leedahay og tahay berri ka maalin haddaad adigu ka tagtidna ilmahaagu leeyahay waa maxaynu uga tagnaa dhaxal ubadkeenna dhaxalka aynu uga tegaynaa yacni ma sheegayo daaro iyo hanti iyo inaad ku fikirtid aada uga tagtee waa in dareen wadaninimo oo inuu xil saaran yahay in ifkiina mas-uuliyada saaran tahay ummadaha jaarkeena iyo ummadaha adduunku siday u nool yihiin si la mida inaynu xaq ugu leenahay inaynu u noolaano berri aakhiro markaad tegtidna maxaa waajiba ay saarnaayee wax igaga imanayaan aan iska ilaalino marka taasi waxa weeye wadaniyadda mas-uuliyadda qaadisteeda xilka qaadistiisa iyo isla xisaabtanka lagugula xisaabtamayo haddaad ifkii joogtidna ay waajib dowladnimo ku saaran yahay sideed u gudatay xilkaagii aakhire haddaad tegtidna ay kaa daba imanayso su-aal taa inaynu mar walba ku hayno weeyaan cindigeenna ay maskaxdeenna ay noogu jirto inaynu wada shaqayno hay-adaha dowladda dhammaantood xafiiska hanti dhowrka guudna aada la shaqaysaan hantida yar ee aynu haysanana sidee baynu u ilaalinaa u wanaajinaa u wada shaqaynaa innaga dowladnimadeennay wax taraysaa oo ay horu marinaysa ay wanaajinaysaa dalkan khayraad badan baa run ahaantii ku duugan bad iyo berri cir iyo dhul haddii aynu si fiican uga faa'iidaysano oo maskaxda ka shaqaysiino dad yar baynu nahay marka loo eego dalka soomaaliya aynu haysanaa toban milyan ama waxaan dhaamin iyo dhulka intaa leeg wadamo yaryaroo dhibic adduunka haweeninka arkay inta ummad ku nool inta khayraad aynu haysanno iyagu ma haystaan haddana ilaahay maskaxdooda wuxuu garansiiyey inay wada noolaadaan inay is ogolaadaan inay nabad ku wada noolaadaan inagu boqolkiiba boqol islaam baynu nahay waxyaabo badan oo ina kulmiya ayaa ay- ayaa jira oo ina mideeya luqadii ka mid tahay diintii ka mid tahay sunni aan nahay laakiin dood baaba imanka barbar taallo oo dadka qaar ba waxay ku leeyihiin waxyaabaha soomaalidu ku faanto ee ah inay af ku wada hadlaan soomaali af mid ah midab iyo sinji mid ah diin mid ah wadaagaan waa waxyaabaha ayba ka imanayso wax ay ilaashadaan oo guud baan jirin dood baa qol- dadka qaar ay hadda keeneen ay leeyihiin hadday dhinacyada ama ethnic groups kala duwan ahaan lahaayeen ama diimo kala duwan haysan lahaayeen waaba isku qasbanaan lahaayeen luqado kala duwanna ku hadli lahaayeen annagu doodaa ma qabno laakiin waxayna saaran su-aal ama challenge haddii aynu afkii ajanabigaba nidhaahno kayna saarani waxa weeye doodaa ina barbar socotee leh waxyaabahaad ku faanaysaa inayd leedihiin waxaasaa nimideeya waaba kuwa idinkala qaybiya markaa sow maaha inaanu idhaahno maya waxyaabahaana mideeya waa jiritaankayaga iyo haybtayada iyo hawiyadayada yacni identitygayaga aqoonsigayaga markaa challenge-ka ayna hor saaran ka jawaabideedii inagoo dhan bu inoo yaalla xukuumadda federaalka oo keliya uma yaal madaxweynaha uma yaallo ra-iisul wasaaraha iyo iyo mas-uuliyiinta kale uma yaallo culimadu u yaallaa muwaadinka soomaaliyeed buu u yaallaa gabdhuhu u yaallaa wiilashuu u yaallaa nimanka had iyo jeer bu-ayee mucaaridka ee ku jiqsii uun ka shaqeeya ayuu u yaallaa inaynu ka wada jawaabno dood adduunku maanta la yimid oo ah war haddaad kala diin ahaan lahaydeen haddaad kala luqad ahaan lahaydeen haddaad kala midab lahaan lahaydeen haddaad soomaali mutaxan oo keliya aydan ahaan lahayneen isku qab- qasbanaansho iyo isku ogolaansho sida ummadaha adduunka ayaa iman lahayd faankiinna iyo haybtiinna aa sheeganaysaan waa dhiciddiinna iyo failiyarkiinnaas taa ma ka wada jawaabna oo ma nidhaahnaa maya islaamnimadu waa waxaanu ku faanno soomaalinimadu waa waxaanu ku faanno luqad keliya inaanu ku wada hadalnaa waa waxaanu ku faanno sunni keliya inaanu nahay waa waxaanu ku faanno oo aan shiica nagu dhex jirin markaas doodaa adag baa ina hor taalle walaalayaalow aynu ka wada jawaabno oo nidhaahno waa waxyaabahaanu ku faannay ummadaha kalewna nagaga dayda waa mahadsantihiin shirku waa inoo xidhan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi ra-iisul xulka dowladda federaalk soomaaliya mahdi maxamed guule qadar ayuu kaasahaa magaalada garowe caasimada puntland ayaa markaan aadaya shirka afraad ee madasha guddiga dastuurka heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa maanta wax lagu soo gabagabeeyey magaalada garowe caasimada puntland iyadoo laga soo saaray qodobo muhiima shirkaas waxaa ka qaybgalay guddiga la socodka dib uweysa dastuurka baarlamaanka federaalk soomaaliya uu hogaaminayay mudane cabdi xasan cawaale qeybdiid gudoomiyaha guddigaasi guddiga madaxa bannaan ee dib uweysa dastuurka guddoonka baarlamaanka iyo guddiga dastuurka ah ee xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada gabagabada shirkaasi ayaa qodobadan laga soo saaray waxayna natiijadii shirku noqotay sida soo socota kow waxaa labada guddi ee heer federaal soo bandhigeen warbixin soo- warbixinta soo jeedinta wax ka beddelka cutubyada tobnaad kow iyo tobnaad saddex iyo tobnaad afar iyo tobnaad shan iyo tobnaad ee dastuurka ku-meel gaarka labo sida uu qado qodobka boqol iyo soddon iyo saddex faqradda sideedaad xarafka i xubnaha madasha guddiyada dastuurku waxay ka doodeen eh, shanta cutub ee dib u eegista lagu sameeyey waxayna soo bandhigeen talooyin ku aadan soo jeedintii ay sameeyeen guddiyada dastuurka heer federaal heer federaal saddex madashu waxay ku ballantay in dastuurka in- in dibu-eegista dibu-eegista lagu sameeyey la gaarsiiyo dhammaan golayaasha wakiilada ee golo- ee golayaasha fulinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dowladaha xubeynta ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir si loo helo aragtidooda waxaa weeye waa shirka dib u eegista dastuurka federaalka ee soomaaliya ee oo ay ka soo qaybgaleen guddiyada dastuurka dowladda federaalka heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka guddiyadooda dastuurka ee annaga jubbaland ahaan guddiga dastuurka dhammaantii soo wada imaannay ee aad buuna ahmiyad weyn noogu lahaa sababtoo ay tahay qodobka to- ee, cutubka tobnaad ilaa shan iyo tobnaad baa laga doodayey oo aad u fiicnaa qodobadii wada xaajoodkana ay ku jireen wixii wadaxaajooda waxaan u daynay arrimihii siyaasadda iyo dib baan u dhignay marna waa inta uu noo sheegay een, xildhibaan shukri ee, shurkigu wuxuu ahaa shur ee, muhiimad gaara u leh ee, dowlad goboleedyadu muhiimad gaara u lahaa ee, si guud ahaanna ummadda soomaaliyeed ayuu ayadana faa'iido iyo ahmiyado gaara u lahaa waxaan isdhihi karaa wuxuu ku soo gebogaboobay ee, si wanaagsan oo ay ee, intii kala duwaneed oo ka soo qayb gashayna ee, qolo walba aaraadoodii iyo sidii la kumanayd ay ka yidhaahdeen sida xildhibaan shukri uu ii sheegayna intii hadda xildhibaanna ka socotay jubbaland xildhibaanada ugu fiicnaabay u muuqdeen waa sahre ibraahim dable xildhibaanad jubbal- xildhibaanad jubbaland baan ahay maasha allah tabaarakallah Ee, muhiimadda noogu weyn ee aan maanta meeshaan kala kulanna waxay ahayd muhiimad aad iyo aad noogu qiimo badnayd sababtoo ah waxay ahayd waxaa laga hadlaya aayaha iyo masiirka ee, ummadda soomaaliyeed Een, taasoo keenaysa een, in macnaha laga wada hadlo oo laga wada isugu yimaado ra'yiyo kala duwanna aan meesha kala kulanno Een, runtiina wixii macquul ahayd aanu isla qaadanay Ee, annagana muhiim ay noo ahayd haddaan nahay jubbaland
waxaa maalintii saddexaad ee, ku sugan nahay ee, caasimadda puntland ee garoowe Ee, annagoo ah guddigii dastuurka baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland waxaa ina hogaaminayey ee, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ee jubbaland mudane aadan khaliif ujeeddada halkan aan u nimid waxay ahayd inaan ka doodno ee, nagala talageliyo ee, dastuurka oo ah qabyo qoraal ee cutubyada aynu ka doodayno waxaa ka mid ahayd oo gebagabo maraya cutubkii tobanaad ilaa iyo shan iyo tobanaad Ee, meeshana waxaa yimid ee, guddiga ee, dastuurka ee, baarlamaanada maamul goboleedyada ee, sida ee, hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed sidoo kale waxaa goobjoog ahaa sanataro ee, ilaa golaha shacabka oo ka socday dowladda federaalka ee soomaaliya Ee, sidoo kale waxaa iyaduna goobjoog ahayd shirka ee, baarlamaanka dowlad goboleedka puntland ka soo qaybgalayaashoo dhan waxaan leenahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo maadaama shirkii guul uu ku soo gebagaboobay Een, guddiga madaxa bannaan guddiga la socodka iyo guddiyada iyo hoggaanka kala duwan oo ka yimid dowlad goboleedyada oo muddadii afarta maalmood ahayd halkan u dhabar adeygay in go-aankii hadda halkan laga akhriyey inay ka soo saaraanna ayagana waa u mahad celinayna mudane marwooyin halkan waxaa lagu baranaya sida walaalahay usoo sheegeen shantii cutub oo ugu dambaysay oo ahay toban ilaa shan iyo toban ee ah dastuurka kumeel gaarka ayaa lagu soo bandhigay kulan wanaagsan ayaan leenahay xulashada waraysada ayaa dhegeysanaysan waxaa markaan aadaya magaalada hoobyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo xubno la socday ayaa maanta socdaal aan hore loo soo shaacin waxay ku tageen magaalada hoobyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug isagoona ka ambabaxay magaalada caasimada ah ee muqdisho madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf waxaa garoonka diyaarada hoobyo kusoo dhoweeyey gudoomiyaha degmada hoobyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid yahay kuwa ka qaybgelaya shirka ka socda magaalada hoobyo ee gobolka mudug gudoomiyaha magaalada hoobyo ee gobolka mudug ayaa warbaahinta u sharxay ujeedka safarka axmed ducaale geelle xaaf ee magaalada hoobyo ee gobolka mudug ee galmudug waa mahadsantihiin waxaa farxad noo ammaanta inaan ku soo dhoweyno magaalada hobyo madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf oo saakay booqasho ku yimid halkan booqashadaasoo ahayd mid uu ugu talagalay inuu uga qayb qaato ee, dhiirigelinta shirka socda magaalada madaxweynuhuna wuxuu nala joogayaa wakhti kooban waxaan jecel lahaa marka wixii wara oo ku saabsan habka uu yimid iyo isaga barnaamijkiisa waxaan gudbin doonaa saacada soo socda laakiin dadka waxaan u sheegaynaa inuu madaxweynuhu soo booqdo magaalada yimid howlihiisina maaragtay uu u yimid inuu ka guto iyo habka shaqa ee uu furno waa mahadsantihiin thank you
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إلهي وما هاد إسكاله ما عندنا شرف يوحي نوطة هاي ريرين مدحوينه إني أحمد دعالة قيلة أيام عنا نقصوا بوغضي دقمة هوبيو وأن كسر دويني هوبيو آه، مدحوينها آه، تلاديسة يو سيديسة وهو تشن دونا waana soo dhoweynay oo madaxweynihii een, galmudug een, waxaan leenahay madaxweyne soo dhowow een, sharaf bay noo tahay inaad noogu timaatid degmada hobyo adiga iyo wafdiga aad hogaaminaysid shirkii nabadda hobyo wuu socdaa asagoo gabagabo maraya inaad nagala soo qayb gashid oo wixii aad maaragtay nagu soo kordhin kadhid ama nagu soo kordhisay waa soo dhoweynaynaa een, waana kaaga mahad celinaynaa muhiimadda uu shirku uu leeyahay inaad nagala soo qayb gashay aad iyo aad baan u salaamayaa gudoomiyaha magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa kaasaha ka warbixinaya safarka axmed ducaale geelixaaf maanta uu ku tegay magaalada hobyo ee maamulka galmudug kula wanaagsan ayaan leenahay xulashada wareysada ayaa dhegeysanaysaan waxaan aadaya markaan magaalada kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka jubbaland ee fadhigu siiya halkaasi shir ay maanta yeesheen golaha wasiirda ee maamulka jubbaland oo shir gudoominaya madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed islaam axmed oobe ayaa waxaa xayradda laga qaaday xayiraaddii saarneed golaha wasiirda tagitaan ay ku tegi lahayeen magaalada kismaayo iyo guud ahaan deegaanada maamulka jubbaland jirkaasi marka soo dhamaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay islamarkaasna sharaxay wasiirka wasaaradda warfoofinta ee maamulka jubbaland wuxuuna sheegay in haatan wixii ka dambeeyay xayiraadda laga qaaday tegitaanka golaha wasiirda ee dowladda federaalka ay ku tegi lahayeen deegaanada maamulka jubbaland raxiim eh, waan salaamayaa warbaahinta dhammaan Een, waxaa maanta jiray shir aan caadi ahayn oo ay yeesheen golaha wasiirada jubbaland Een, ay ku yeesheen xarunta guest house-ka waxaana shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam waxaa joogay iyagana oo ka qayb ahaa labada madaxweyne ku-xigeen Een, iyo dhammaan golaha wasiirada shirka aan caadiga ahayn waxaa laga hada- hadlayay maanta ajandihii ku saabsanaa een, hakintii isu socodka xukuumadda dowladda federaalka iyo dowladda goboleedka jubbaland intii ay doorashadu socotay oo la hakiyey ayaa laga dooday maanta qodobkaasi waxayna fureen een, golaha wasiiradu oo cod aqlabiyada ay isku raaceen in la furo isu socodkii iyo- iyo maxaa la yidhaahdaye hakintii la hakiyey Een, hawshaasi ayaa cod aqlabiyada laisku raacay waana furan tahay maanta taariikhdu tahay sideed iyo labaatan bishii sideedaad een, labada kun iyo sagaal iyo tobanka Een, qodobka labaad ee laga dooday waxaa ka mid ahaa een, xaalada ka soo kordhay doorashooyinkii xilligii ay socdeen tabashooyin een, jira oo fara badan een, oo ka dhashay intii doorashadu dhexdeedu ay socotay ee, walow intii badnayd la xaliyey een, qeybaha soo haray waxaa golaha wasiiradu ay een, u saareen een, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta taasoo ku howlan howlaha dib u heshiisiinta ee hadda socda ee ee, dadka tabashada iyo waxyaabaha jira ee hadda ka socda taasina waxaan ku rajo weynahay inay si deg deg u dhammaato insha allah qodobka saddexaad ee golaha wasiiradu ay maanta ka doodeen wuxuu ahaa qabanqaabadii caleemasaarka madaxweynaha mudane axmed maxamed islaam Ee, waxaa lagu gooyey xilliga la qabanayo waa lix iyo labaatanka bisha sagaalaad laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaana loo saaray guddi heer sare ah uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka labaad suldaan cabdulqaadir xaaji maxamed Een, shirkii oo intaasi qodoba lagaga dooday intaas ayuu kusoo dhammaaday kula wanaagsan ayaan idin leenahay qayb u dambeeya barnaamijka aan soo gaareen kusoo dhawaada xubinta aad ku xiisaha badnad ee kalamaan
adduunyoy ee ubaxi baxayay sowdigan abaarsaday sowdigan abaarsaday waraanba adduunya waa harka labada geline inta calaacalka iska dhaaftid awala hore waxaa loo yidhi mar buu ku wanaajiyaa wakhtigu kuu hiiliyaa walaalkii kaa dhigaa sidii waqal kuu daa weedhaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn mar baad kala weecataa waayuhu cadow kuu noqdaan adduunyooyi waa la leey adduunyooyi waayo badan horaa waxaa loo yidhi waayaha adduunkiiyo taariikhda kaaweyn waxaa loo wakiishaa ninkii waaya araga fardiyo wadnaha fardiyo wadnaha fardiyo wadnaha isku qabo anu waxaan la yaabanahay wiilkan la waayaha adduunkiiyo taariikhda kaa weyn waxaa loo wakiishaa ninkii waaye araga yaa macalin maxamuud ka waaye aragsan hadduu kuwaana qaadanayo war waddamada adduunka dadka waayeelada waa la xanaaneeyaa waxna looma dhiibti maandhow horaa waxaa waxaa loo yidhi war waa yeel haddii la yeeli lahay dawacadu waxaro ma cunteen marka meelaan waa yeel joogin wanaag kama yimaado ilaahow meelaan waayeel joogin hana joojinin ilaahow meelaan warasa joogin halla joojinin war waayeel wax maqlayaa la rabaaye waayeel soo taaganoo dhagax yaa raba maandheeyo wadaadka la sheegayo maxaa waalwaalayo wow kutabadiisa iska raacdo allacambara warla iidaa war haddii waayeel wax tarayo macallin maxamuud waxaa ku facahay madaxweyne xaafi isagaana dibar seexato u dhigay marka in dhallinyaro ay ceerceersato waa mudankiis isagaana isbaday warwariyala yidhahda yaxya calaad markuu maqlay ahlusuna dhehaysa heshiiskii waa ka baxnay wuxuu facebookiisa ku soo qoray xasan daahir aways iyo mukhtaar rabow wehelay u baahan yihiin macallinkaa loo keenay miyuu ula jeedaa waar wuxuu la jeeday jeelka ha isku weheshadaan war hadda war mahaysaane ahlu sunna markay afka furatay oo toban warqadood iska soo daba saartay oo ay dhaheen heshiiskii dowladdu waa nooga baxday madaxweynihii galmudug ahna wasiirka arrimaha gudaha qarafaan waa ula garrama waraaq dheerna waa soo bandhigay asagii shaakir kala saxiixdeen wuxuu yidhi qodobadii aan ku heshiinay waa kuweena balnala arka qodobkaan ka baxnay ha caddeeyeen war haddii kusimaha madaxweynaha galmudug wasiir qarafaan waa caddaan la yimid doctor shaakir caddaan ha la yimaada maalin kasta qaylima rabnee war dad waalana tiini madaxweynaha galmudug waa axmed ducaale geellaxaaf maantana hobyuu ka degey ee dhuusamareeb ma joogo war abwaanguura hobyo naga jiree muku soo dhoweeyey waa geelu geel fulay gaadhi maayee ha ka daba fula miyaa war horaa waxaa loo yidhi labadii qudbsare ku hesiisaa ugu dambayn waa isqabtaan war cabdikariin guuleed madaxweynihii hore ee galmudug oo hoobye ka soo laabta waxau yidhi galmudug meesha ay ku socoto ma fiicnee si deg dega wax loogu qabto war cabdikariinka ha sheegays xasan sheekh mas arkeen war labadaas nin waxaa la yidhi mustaqbalka madaxweynaha soomaaliya ku heshii waayeen war ayagoo haystayba ku heshii jireene ma mid soo socday ku heshii waayeen waxaa la yidhi bakaylaa wuxuu yidhi roobkan igu da'aayo kama qarqaraaye kan soo socdan ka qarqara eedda ka soo socda xagaay waayo dabayl wata miyuu ka wadaa war afhayeenkii shirka hobiyo cabdulaahi salaad yarow war musharax galmudug miya war musharax kuma sheegin inna dhegayso shirka hobiyo shanta bisha soo xir maaha uu yidhi madaxda galmudug iyo kuwa dowladda iyo kuwa beesha caalamka way ka qaybgelayaana buu yidhi war cabdiqani aadan bara ducaalow aduu wajeeraadba ka timida buu yidhi yaa ku bare bara ducaalaha aad sheegaysaan kii soomaali diidka ahay ma ahanino war ninkii badda inagu haystay ma dhashiisi baa inala joogta war qawdhan u badda laysku haystaa tabarbare maahan maxaa adiga kaa quseeya waryaanahen waryaanahen warba ma haysaane anugu maanta halkii laysaraaba dhiig iga soo boodi maayo waxaan ku dhimco walba nusqaan lehe waxaa hargayse ku da'ay roob balaadiiqa oo dabayla wata dadna waa naga dilay dad badanna waa naga dhaawacay howdhanow weligay ma maqlin roob qarax watee beenta iska dhaaf war somalilan qarax lagama yaqaanee jiingadihii baana laayey howdhanoo somalilan war kama hayside laba jananaa isku dhaartay taliyihii ciidanka milatariga somalilan janaal tani iyo taliyihii jabhadda mucaaradka ee janaal carre waa isu hanjabeen mid walbaa kan kale waxauu ku eeday inuu gacanku dhiigla yahay mid kastana waxa uu yidhi inta soo qabtaan xabsiga dhigaya war horta adeer waxaan ku weyddiiyey adigu ma maxkamadda somalilan baa tay warnimayo ayaantaan waxaan geedka ka waayey ninkii eedan isaaq ahaayoo kiig kiigtiisa amisoomtu jeclaayeen kiig kiig kiig yes where's he war aadan isaaq waa xanuunsanayo isbitaal bay dhaba ku yaallu ku jiraaye aaway hankoolkii galmudug intaasaan ku soo koobayaa ninkii dhihi jiraaw war bannaanbaxa ka socda dhuusa mareebo iska soo horjeeda ayuu midba marka qaybgelaya aa la yidhi war wasiiradii dowladda xayiraaddii ka sarreed jubbaland wasiiradii jubbalandaa ka qaaday war ma wasiirro wasiirra xabsi ugu jiraa jiray war wasiirada federaalka iyo kuwa maamul goboleedka kuwee la xukumaa waxaa la yidhi mukulaal mininkeeda joogta miciiliba ay leedahay awowgii la gub mar walba waxaa awood badan kuwii alsiid axmed madoobe madaxweyne u yahay war aniga xayiraadda la qaaday waxaan u fahmay axmed madoobe muraadkiisi waa gaaray aan wada hadalna war waxaa la yidhi rur aan la sheegin maahan ratidameer ka raad qurxoon berigii axmed madoobe kismaayo soo galay ku aqoonsan mayno sidii loo lahaa ayaa xasan sheekh inta u tegey buu yidhi madaxweynaha jubbaland hata waana ku aqoonsan haddana waxaan filaynaa qolo kale inta salaam sulxaysa inay tiraa madaxweynaha jubbaland hata war waxaas uhuru kenyaata hore u yidhi war wasaaradda arrimaha dibadda kenya intay jubbaland ka hadlaysa soomaaliya xur maahan war haddii amiirkii bo'aala duqayn lagu dilay ma colaaddiya weli xaqiisee kaa jirta war ha la yaabina waa beer wax dhalaye war gudoomiyihii cusbaa ee gobolka banaadir cumar finis xilkii mala wareegay war abwaan soomaaliyeed shirib kula dardaarmaa leeli gudoomiyaha cusub wuxuuna yidhi isagoon ogaan ammaanka guud aqalka hoose yow imaan oday horaa ku ambadee aqalka hoose yuu imaan miyuu yidhi warwar mahaysiin kusumihii la rabay inuu xilka wareejiye afartan qof oo shaqaalaha cusub u qortaa la yidhi ma ciyaalka xaafaday ahaayeen war anaa war idiin hayay dhegaysta gobolka banaadir kala shaandheen iyo kala saari shaqaalaha gudahooda a socota xarakadiyaa ku dhex milantaa la yidhi war gulluuyey haddii maamulkiinnii la dhex galay oo laydinku dhex galgalanayo ma idin kala dhufannaa war waxaa awal baadaa noo keenay oo kala yaqaanay maalgal xusid warnimayahu waxaa la yidhi laba ninoo daacish ah qasa ku qarxay waxayna laayeen boolis badan marka waxaa lala yaaban yahay daacishta falastiin qarxinaysa israa'iilna iska dhaaftay war adiga muwaalinta israa'iil yuhuud ma qarxin leed war war mahaysiina waxaa lala yaaban yahay daalibaanta maraykanka la heshiinaysa afganistaanna gumaadaysa toraama ka dambeeya war war mahaysaan waxaa laga yaaban yahay shabaabka kenyaatiga dhaafay ee soomaalida gumaadaya ee barayiira la halagarabsiya leeyahay war waxaa la yidhi boqolaal jamhadood oo jiirta aadmiga quuto islaam sheegta jahaada juushkii talaabiib iyo washingtonna la jaaliya horay bay u jireen war boonka xaaraama ku darta jamhadaha sheegayso waraabaan farax wuxuu yidhi jihaad ruuxa naga doonaya yurubka soo duulay dan uu leeyahay maasagaa gaalow dilo waaye wareedhaha xildhibaan carab xasan cilmi oo golaha shacabka ka tirsan waxay tiri dadka baayaha gaarka qabiyaan si sahlan lagu aaminin oo aan hore shaqo laga siinin war naxariistii baa la aaday miyay tidhi war haddii naafada saas looga baqo kuwii caafimaadka qabay see la yeelayaa war wadaadkii naafada ahay oo diyaaraddii daalo bilaashka lagu saaray waa ogeetow dhiga war gabadhii masaakiinteedoo la shaqaalisiyo indhahleed waad maqasheen waxay dhigtay maandheeskow arrintaasi naxariis la'aanay keenaysaae naafadaa loo naxariisto ayay doqolshuhu kuma jiraan dadka laga baqayo war naga takiya u dhiiglasku qarxinay waayeelo ayaa marka weyn wahay war antidhowraha guuda qaranku wuxuu yidhi lacag badanaa la lunsaday war culummadu waaweynaa soo xidha war xeer ilaaliyaha qaranka wuxuu yidhi badda kenya nagu haysata haddii la xugmiyo racfaan ma jiri doono cidaa annagayna haddii loo xugmiyo wallaana yeelayn war shacabkii soomaalida ee koonfur afrika dukaamadooda la boobayaa war aduu dukaan ma leeda aan kaaga boobne war hirshabeelle webigiyaa ku fataha layidhi ma adinkaa war haya marna webigii baa fatahay bay ku cabaadaan marna waxay ku cabaadaan webigii baa gudhay war marna waxaad leedahay dadkii ay biyiin laga qaadeen marna waxaad leedahay hargeysa biilaana war anugu weligay abwaan iyo weriye ma taqaantaale ma aana maqal dadka dulmi bay belaan dulmi dulmi war hortaan naga taga xabad joojin sameeyo
war hadilin war isdaaya war ilaahay ka baqa ilaahay nabadgelyo hadinsiya kala taga waar ka daha badda
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalaman barnaamijka intaas shicaaw ku yahay waxaan kaga tegay heestan tan iyo kulan dambe guriga gobonimo تلبية دولة ديني آن تعيك قدورنا اسكجر اسكجر دولة دينا اسكجر نجيغا سومالية ميرو جوغا باتتكينو تلبية دولة ديني آن تعيك قدورنا اسكجر اسكجر دولة دينا
derba ka horeeyo jafliyo qodax baa dhex taallo jiquuyo lagama baxo rag baa horey ugu jaabe iska jir derba ka horeeyo jafliyo qodax baa dhex taallo jiquuyo lagama baxo rag baa horey ugu jaabe iska jir
kuwa jiro kula jiro haddana kaasii jiro jirkana midabkaagalo cadowa kuu jebinaye iska jir Iska jir dawladdeena
kula jiro haddana kaasii jiro jirkana midabkaaga lo cadowga ku jebinaye iska jir
qabyaaladii waa jareexo dadkay kaa jeedisaayo midnimaday kala jirtaayo jabiyo waana sabeede iska jiro qabyaaladii waa jareexo dadkay kaa jeedisaayo midnimaday kala jirtaayo jabyo waana sabeele iska jir
qaar baa jira jeel u qaba inaan qarankeennu jirin jalaafana nala rabo wanaagaw jixin jixayne iska jir qaar baa jira jeel u qaba inaan qarankeennu jirin jallaafana nala rabo wanaagaw jixin jixayne iska jir
qulub kala jedayo jabaabiil kala maqnayd mid isku jidaye digninku jeedine iska jir qulub kala jedayo jabaabiir kala maqnayd mid isku jidaye digninku jeedine iska jir
musuq waa joor falweyn oo jeebka lagu wada gurtaayo caruurtay jalinayaane iska jir musuq waa joor falweyn oo jeebka lagu wada gurtaayo caruurtay jalinayaane iska jir
musuqu waa joorfadwayn oo jeebka lagu wada gurtaayo dhaqaaluhu jabinayaaye iska jir